maalintii ay taariikhdu ahayd toban lixda bisha afraad labada kun sideed iyo tobanka saacaduna ahayd tobanka subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabkii darajada koowaad qaybta labaatan iyo toddobaad waxay u fadhiisataa ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah kow yuusuf xuseen ibraahim soddon iyo kow jir ah ina cabdiyo axmed cusmaan ku dhashay degan beledweyne laba aadan cabdulaahi xasan labaatan iyo shan jir ah ina xaliimo xuseen cabdi ku dhashay degan beledweyne kuwaasoo xafiiska xariiraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta labaatan labaad ku soo eedeeyey in ay yihiin burcad hubaysan caadaysteenna dhaca dadka shacabka ah gaar ahaan magaalada beledweyne galbeedkeeda dood dheer kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta labaatan iyo toddobaad markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta labaatan iyo toddobaad ee ku xusneed qodobka afar boqol siddeetan iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay markhaatigii garsoorka maxkamadda hor yimid mid midna u caddeeyey in kow yuusuf xuseen ibraahim laba aadan cabdulaahi xasan ay yihiin labadaba tuugo hubaysan dhacna geysan jiray ilaa ilaa muddo una geysan jiray baabuurta iyo rakaabka soo gala magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka galbeedka markay aragtay codsiga waalidiinta iyo ehelada eedaysanayaasha sare ku xusan oo dhammaantood wada codsaday in kow yuusuf xuseen ibraahim laba aadan cabdulaahi xasan sharciga la waafajiyo maadaama ay yihiin burcad dadka dhaca markay dhegaysatay dooda qareenka oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta labaatan iyo toddobaad waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha sare ku xusan ay yihiin dembiilayaal gali dembigii lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay min saddex sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan dood dheer kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta labaatan iyo toddobaad markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta labaatan iyo toddobaad ee ku xusneed qodobka afar boqol siddeetan iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay dable xoogga toban iyo toddoba kun shan boqol labaatan iyo afar abuukar yuusuf ibraahim khilaalkiisa uu ka hor qirtay garsoorka maxkamadda oo ahaa in uu ka tagay difaacii lagu ogaa tagayna meel toban daqiiq loo soconaa qiyaas ahaan kadibna meesha ay isku dagaaleen baabuurkii rakaabka ahaa halkaasna loogu qaatay qorigii qaranka hase ahaatee dadkii shacabka ahaa ee qoriga ka qaatay u soo celiyeen taliska guutada shanaad ee xoogga dalka soomaaliya markay dhegaysatay dooda qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta labaatan iyo toddobaad waxaa u caddaatay in eedaysanaha sare ku xusan uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo oogay waxayna maxkamadda ku xukuntay afar sano oo xabsi ciidan